guulaan ka gaarnay shabaab waa la ogyahay dad oo ummadda soomaaliyeed dhibaato ku hayso oo nabaddiid a waay cadow a waay dalka kusoo duuli waay marka hadda sideedaba amniga iyo magaalada gudaha iyo eeridii hadda aada iyo aad bay u deganta saaxiibtay hadda aada iyo aad bay u fiican yihiin marka nimankaas oo nabaddiidka ah ma dharbaaha kuleel baa ka dhacay ma garatay marna anaga ciidan oo ku filan oo magaalo mase degmada ku filan baa meesha loo jooga marka meelahaas fog haddii la aadaya howlgalka dheer oo meese meelahaas waa amasom anaga way fiicnaa roond ahaan iyo meelaha oo oo kormeer ahaana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo meesha ku sugan baa ku fiica mase ku filan marka shabaab waxa ayada soo qirta oo internetka iyo meelahaas soo gelin waa been abuur waay marar badan marar badan baa internetka waa ka baaran kartaa shabaab oo guduud degmadan marar badan baa soo weerartay weligeedana guul kama helin waa ka guuleysan jirnay marka rajo way isku soo weerar kartaa laakiin lama sugaayo inay goofguduud qabsato alqaacido dib dambe ciidanka howlgalka uu sameeyay guul badan baa ka gaarnay waayo marka isla maalintaas wixii meesha ku sugnaayo mase alqaacida oo lagu soo sheegay haddaan meesha ka racdayna mase dad ka dilno mase meesha laga kaciyo kuwa kaleba haddana mar kale soo noqonayo ma ogi meelo badan intaan guul ka gaarnay saaxiibkay tuulooyin noo dhow mase labaatan mase shan iyo toban kilomitr meelaha noo jirta waa waa la ogaan karaa shabaab badan baa mar meesha intaan weerarnay oo dadkaga dilnay maalimihii hadda ugu dambeeyey mase dagaaladii hadda ugu dambeeyey way been bay sheegayaan maogi dad badan oo ayada u gubteen baa meesha lagu dilay dhaawac badanna waa la gaarsiiyey marka hadde meelahan haddii ayadu ciidanka roonda aan samaynin waa waa soo dhooban jiran hadda saas ma noqonayan mee fog bay ka imaanayaan saas bay ku nagu soo weeraraan maogi degmadan gudaha iyo erideeda hadda aada iyo aad bay u fiican tahay mar marna wayna soo weeraraan markii anagana soo weeraraanna meeshaan dharbaaho kuleel bay ka dhaca ay ku dhacaan jabbay kala kulmaan xiise uma qabaan goofguduud waa la ogyahay meel welbana waa lagu ogyahay meel ku jooga ma aha niman niman dhibaatila ah oo oo dulmeelo ah oo dalgub ah waay marka insha allah anaga sacad welba iyo wakti welba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed diyaar bay yihiin meesha hadda anaga bararka oo duleedka magaalada anaga hadda ay ku sugunnahay iyadaa looga diyaar garooway ma sugayaan marka inay goofguduud dib u qabsadaan ay goofguduud ku taliyaan laga sugi maayo rajana uma qabaan marka insha allah intee oo degdeg aan howlgal aan ka gaarayno oo meelaha iyada kusoo xarumo ay ku leeyihiin oo kasoo weerar tagaan inaan meesha inaan ugu tagno oo aboodeeda awal baa la burburiyay dhuumalaysi baa nagu soo weeraraan aniga noo dhow oo ilaa hagirka ilaa intii baraka ilaa intii bootis iyo intay makoon iyo intay manaas iyo intii anaga noo dhow waa mar walba waa ka racadaynaynaa mar walba meesha waa weerarnay waana ka racadaynay meelo badan iyada maxaabiista ay ugu hirnaayeen waa kasoo furnay mar badan baa adiga meesha howlgalka aan sameynay guul badan baan ka gaarnay marka insha allah haddana rajada hadda waa in mar dhow oo howlgal lasoo rigi doono oo oo waxay noo dhaman aan aadi doona rajadaana hadda saas waay waan insha allah mar dhow waa guulaan ka gaari doonaa ma garat waxaad meelo badan waa run waay meel anaga intaan nimanka ka raacdayno aan dib ugu soo noqona waa jirta laakiin maxaa meelahana a- meel m- uma badana marka intii anaga meesha aan soo qabana aan roontan ku samayna waana ka howlgalnaa habeen iyo maalin waa laga howlgalaa meelahaad ka soo laabataan annaga mar dhow annagaa baa la ogaan doonaa eh, meeshii aan weerarno aan cadow ka ka kicino inaan degno barbaarta intaan degno intay hool barbaar iyo meelahaas iraan adey hadda laakiin ciidan oo meesha guddoomiye ku sugnaado oo dega waa rabnaa laakiin hadda guddoomiye lama diyaarinin ciidanka meesha ku sugan laan lahaa meesha hadda mana diyaar gareyne marka guddoomiye intay noo dhiman hadday dhamaadaan waa waa- waa degaan magadee oo qofka kulli rabitaankiis iyo wixii isaga doono eh, isagaa lagu warsugaya laakiin waa la ogaan doonaa anaga meeshaas haddaan tagno inaan meesha ciidanka ku sugnaado oo dego hadda eh, kadib baan soo sheegi doonaa laakiin wixii hadda eriyada ama sabeelaha iyada joogaan way ka racdeyneynaa meeshaas waa waxaan ugu baagayaa in aan eh, nimankan oo nabadiidkan oo cadowga eh, oo dalka kusoo diiyey dad badan oo meelaha kasoo hadla oo dibadaha iyo gudaha in al-shabaab lala hadlo oo saas ee dad warkooda ka madlayo shabaab wax lala hadlaayo maaha shabaab in la weeraro oo dalka laga saaro oo la burburiyo waayo shabaab dad soomaaliyeed oo wada hadal iyo oo soomaalinimo ay- meesha ay rabaan ma aha nimankaan niman oo shisheeye ah oo cadow ee dalal kale ka imaadaya hoggaan u ah marka meesha ugu xun oo oo ugu dhibaato badan waa koonfurta soomaali meelaha hadda aan lagu aadin waay marka nimankan si loo burburin lahay oo dalka looga saari lahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo gobolada iyo meel welba meelaha ay soomaali ay ku sugan tahay in nimankan si hadda lagu fiirsanayo aan ahaan oo la weeraro oo nimankan awoodooda la burburiyo intaasaan ugu sheegi lahay ma garat